Maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo kaashanaya hay-adda Baargaf ayaa soo xiray tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka isbeddelka cimilada iyo ka shaqaynta amniga kaasoo ay ka faa'iideysteen qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada. Tababarkan oo socday muddo saddex maalin ayaa waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka, aqoon-yahano, maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee maamulka degmada Balcad Sheekh Axmed Danwadaag ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarkan.
inuu soo gabagabeeyey barnaamijkii socday siminaarkii maalmahan saddexda maalmood noo socday oo kolley hay-adda baargoof ay ka waday degmada balcad oo daadiinaysa barnaamijkaas kooxdii lasoo tababaray i b m-ta oo kolley cashiro iyo muxuu ahaay waxyaabihii loogu talagalay bixinaysay maanta ka gaadho wuxuuna ugu soo gabagaboobay si sharaf leh si qurux badan oo mataqaanaa cashiradii iyo wixii la bixinayay oo la qaatay marka maanta waxaan taaganahay gabagabadii iyo gunaanadkii Gudoomiye ku-xigeenka koowaad Ismaaciil Barre Nuur ayaa u mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay tababarkan qabsoomidiisa.
teeda kale waxaan u mahad celinayaa hay-adda bargof oo mar walba iyo waqti walba ay juhdi ku bixiso horumarka isbeddelka cimilada dareenka degmada isdhexgalka bulshada wax walba oo degmadana ay keento bargof waa ugu mahad celinaynaa waqti badan ay la socotaa ay degmadan saaxiibay la noqotay waxaan leenahay waa idinkaga mahad celinaynaa howlihiina iyo siminaaradiina iyo waxgalkiina waxaan leeyahay halkiina kasii wada mar walba iyo waqti walba waxaan kaloo umahad celinayaa tiimka barkof tababarkan ayaa door ka qaadan doona dardargelinta howlaha xalinta khilaafaadka ee ka jira degmooyinka iyo deegaanada maamulka hirshabeelle